Burburkii dowladii dhexe ee dalka, magaalada Jowhar waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu warshadaha iyo shaqo abuurka badan ee dalka Soomaaliya, waxaana u soo shaqadagi jiray dad ku nool gobollada dalka. Hadda magaalada Jowhar ma laha warshado yaryar oo fududeeya dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin bulshada ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo bangiyada inay sameeyaan maalgashi deegaan.
Waa waxyaabaha aan u baahannahay in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo. Haddii warshad electronic ah la keeno oo koronto ku shaqaynayso la keeno, waxay la jaanqaadaysaa casriga adduunka. Laakiin warshad oo maanta magaaladeena ama haddii kale ma u dulqaadi karto oo matoor iyo oo ku shaqaynayo oo sababaya inuu qiic bixiyo, dhibaato fara badan bixiso. Warshadii waxay imaanaysaa extreation ama haddii kale wasaqow kale deegaanka ereyadiisa ay saawaysaa. Laakiin waxaan soo dhawaynaynaa warshadaha casriga ah korontada ku shaqeeyo in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur. waxaana diyaar u nahnay warshadahaas standardka ay ku shaqayn lahaayeen inaan guideline siino isbedelka iyo anaga hagno si ee deegaankiina oo free ugu noqon lahaa ee dhibaatada isbedelka cimilada faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee dhalinyarada ka helayaan ee mid ah shaqo abuur toos ah iyo mid dadban warshadaha yaryarka oo la furo waxay si toos ah u abuuraan boosas shaqo sida farsamooyin ee farsamooy sida farsamayaqaano shaqaale iyo maamul waxay sidoo kale abuuraan shaqooyin dadban oo sida gaadiidleyda iibiyaasha agabka kaalmayaasha suuqgeynta sidoo kale xirfad iyo tababar shaqo ayay sameeyaan dhalinyaradu waxay helayaan fursada ay ku bartaan xirfado farsamo kuwaasoo aan laga helin waxbarashada caadiga ah sida alxanka tolidda farsamada korontada iyo wixii lamid ah